guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa si rasmiya waxaa ay tobabaro ah loo qabtay shaqaalaha kumeel gaarka ah ee ka shaqayn doona howlaha diiwaangelinta codbixiyaasha kaga furan magaalada dhuusamareeb guddoomiyaha guddiga doorashooyinka u qaabilsan guddiga howlaha shaqo u jooga galmudug mudane cabdulaahi salaad yarow ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay shaqada ay xubnahan qabanayaan waxa uuna sheegay in waxa uuna sheegay in howlwadanadan ay door ka ciyaari doonaan hanaanka doorashooyinka ee dalka looga qabanayo doorasho qof iyo cod ah tillaabada ugu horreysan ay tahay in dadka reer dhuusamareeb la diiwaangeliyo sida aad la socotaan dalka soomaaliya wuxuu u dhaqaaqay doorasho qof iyo cod ah doorashada qof iyo codda ah ee loo diyaargaroobay oo lagu xaqiijinayo xuquuqda muwaadinku u leeyahay inuu doorto madaxdiisa ilaa heerka dowladaha hoose ilaa heerka dowladaha ka tirsan dowladda federaalka ah iyo ilaa iyo heerka dowladda federaalka ah go-aankaa la gaaray ee halkaa loo dhaqaaqayna wuxuu ka bilaabanayaa diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaanu horay u furnay seminaarka maanta aan halkan ku dhammaystirayno waqtiyada gaabka ah ee iidaha iyo la xiriira maxaanku idhahday iyo fasaxyada kasoo kow waa isu soo laabanay waxaan dhammaystiraynaa seminaarka qaybihiisii noo harsanaa waxaad nasiib u yeelateen in aad noqotaan dadkii iyo mas-uuliyiintii iyo aqoon-yahanadii loo xulay in ay noqdaan dadkii diiwaan gelinayay codbixiyayaasha qaranka soomaaliyeed sirtooda oo aad ku dheganaataan mabaadi'da iyo habka la doonayo in loo shaqeeyo inaad u shaqaysaan qorshu wuxuu ahaa in diiwaangelinta rasmiga ah ay ka bilaabato dhuusamareeb afar iyo tobanka bishan sida ku caddeed jadol ay hore u soo saareen guddiga doorashooyinku hase haatee ma dhicin sidii la filayay mana la shaacin wakhtiga rasmiga ah ee haatan ay si buuxda u bilaaban doonto diiwaangelintu